maamulka dugsiga maambile ee ku yaala xaafadda howlwadaag laanta suuq sare ee magaalada beledweyne ayaa deeq waxbarasho bilaasha siiyey caruur isugu jira agoon iyo danyar ardaydan ayaa waxaa la baraa waxbarashada asaasiga ah sida akhrinta iyo qoraalka afka soomaaliga xisaabta iyo culuumta kale ee sayniska maamulaha dugsiga maambile ee magaalada beledweyne cabdulaahi cabdiraxmaan cabduleeh ayaa ka warbixiyey xaaladda caruurta agoontiyo danyartaa ay deeqda waxbarashada siiyeen iyo ahmiyadda ay leedahay in caruurta wax la baro dugsiga maambile wuxuu fursad waxbarasho siiyey arday agooni danyar ah oo tiradooda ay gaarayso ilaa iyo labaatan iyo shan arday ardaydaas waxay isugu jiraan kuwo horay goobo waxbarasho u tagay awoodi waaye in ay iska bixin waayeen qarashaadka waxbarashada iyo kuwo weliba aan helin fursad waxbarasho marka runtii deeqdaas waxbarasho ee ardaydaas ay heleen waxay ahayd mid runtii ay aad iyo aad ugu baahnaayeen caruurta waxbarashadooda faa-iido aad iyo aad u badan ay leedahay haddii aanan caruurta waxba hadda la barin waxay noqon karaan kuwo runtii nolosha ka dhaca waxaa kale oo jiro ardayda waxbaranaysa ayaga naftirkooda waxaan kula dardaarmayaa inay aqoonta ku dadaalaan inay ku dadaalaan waqtiga ay bixinayaan ay ku baxsayaan goobaha waxbarashada mar walba oo waxbarato mar walba oo goob waxbarashada tagtid waxaa u siyaadaya ama nuuraya qalbigaaga ama waxaa ku kordhayo aqoon ama wax ada hore waa aqoonin marka waxaan leeyahay
dhanka kale qaar ka mida waalidiinta caruurta waxbarashada la siiyey ayaa bogaadiyey maamulka iyo macalimiinta dugsiga maambile ee fursadda waxbarasho siiyey caruurta danyarta iyo aqoonta ee ku nool xaafadda howlwadaaga magaalada beledweyne aad baan ugu faraxsannahay in loogu furo xaafadan howlwadaag ee laanta heegen xaqiiqatan dugsigan wuxuu ma aragtay in badan soo dhoweeyey bulshada waana ilmo badan waxbarasho ay ka heleen ilmaha danyarta ee aan haysanin waxbarashada waxay ka heleen waxbarasho lacag la-aana ilmaha aan agoonta ee aan ayagana sidoo kale aan haysanin waalid waxbarashada ka bixiyo xaqiiqatan aad baa loogu soo dhoweeyey waxbarasho ay ka heleen annaga ilmahan geynay ilmahaasna waxbarasho ay ka heleen macalimiinta maambile aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin oo u mahad celinaynaa in ay ardaydeena u helaan waxbarasho oo free ah oo aad ay u mahadsan yihiin dugsiga maambile dadka danyarta u qabto in ay ardaydooda u helaan waxbarasho free ah caruurta fursadaha waxbarasho ee lacag la-aantaa ka helay dugsiga maambile ee magaalada beledweyne ayaa kuwo isugu jira agoon iyo danyar aan horey u helin fursado waxbarasho iyo kuwo dugsiyadii ay horey u dhiganayeen awoodi waayey in laga bixiyo qarashaadka waxbarashada